kulankan waa uu soo daahfuray wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa ujeedadiis may bahaayay sidii kordhanka qaado lahay nacfoga xoolaha may baanaha ku qiib galay beec mushtari dhakhaatiir iyo weliba hay-ado ku shaqeeyaan dhinigu xoolo daahfurka wadatalagowku may ba hadallo kooban ku jeediyey wasiirka xanaanada xoolo dowlad goboleedka koonfur galbeed mukhtaar maxamed guuleed oo ah ku qiybgalayaalkii aftiini kulankii iyo walyaabo inta badan diiradda laka saara intiisa dareer islamarkaasna mayba ka dhiirigeliya ha ku qiibgalayaalkii iniyoha bambiyan fikrado waltar angleh korongaadowka nacfuga xoolo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hay-adaha ku qiibgale iyo martisaradka kaleelka casuumi ee shirkun ka saabsan wax soo saarka xoolaha iyo caafimaadka markan kuleyd waliba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdisalaan eedadan ka faraxsanna geeka intaysan hanu kula qeyb galaan barnaamijkan eedka muhiimkan ah oo laka hormaryahayo xoola deegaanada koonfur galbeed maadaama deegaanada koonfur galbeed iyo deegaanadanka xoolaha badan soomaaliya guud ahaan xoola la dhoofiyahay badanaan iyo xoolaha kujeeda deegaanadu wasaaradda waliba go-aansatay marka in dadka bahwadaagta leh ama barnaamijyada xoolaha ka saabsan in wada tashi kula suubido qaabkii xooladaas lin hormari lahaay wax soo saarsho iyo sidoo kale caafimaadkiisho qaabkii linku fikri lahaay waliba aragahaydo dhakhaatiir oo muddo soddonkii sano adanka dambuya ku shaqeeyay dhinaca caafimaadka xoolaha dad oo ganacsatee farmashiiriya laga aragahay sidoo kale iyadoogi aragahay marka waliba nin suurtow doona insha allah wadatashigaas kudib in walbadan oo isbedel ay ka kooyaan deegaanada koonfur galbeed dhinaca horumarinta xoolaha heejiyoyo ka kooyan iyo rajeyn haddii lahayn dib insha allah barnaamijkun kulley agaasimaha iyo tiimka wasaaradda ku dareero yaa sii wadi doona unoliban koyne markun ka wasaarad ahaan ama wasiir ahaan intuun barnaamijka siindaah furno eedadan mahadsantiin han qeybgalo han qeyb galeen barnaamijkan waliba rajeeyo musnagada doono barnaamij eedan muhiimsan maadaama wasaaradda iyo mandateska in xoolaha deegaanada koonfur galbeed iyo culeys isku saarto qaabkii iyo antara ma lahaayeen ama caafimaadso iyo korasho mas-uuliyad ku saaranta eedadan mahadsantiin shirka liinkatargali intiilku ka hadalo la saarowka xoolaha iyo caafimaadshona nindaah furni eedan mahadsantiin wada talabowkan oo sidoo kale iyo ku maadeen wasiirada wasaarado ganacsiga iyo cadaalada dowlad goboleedka koonfur galbeed yamayba laku dhursigay markuu suleeda kureed iniyo ha ku bahana tala wal tar leh isla marhaantaasna insi helo korta wasaaradda xanaanada xoolo dowlad goboleedka koonfur galbeed wadiiqo xoolo dhagatada deegaanada koonfur galbeed dhammaantiyo anfacda korna qaado korta nacfuga xoolo mustaqbalka dhow ikan dheer